waxaa weli socda dhismaha wejiga labaad ee garoonka diyaaradaha degmada buur xakabo kaasoo iska kaashanayaan maamulka degmada iyo bulshada si loo helo garoon diyaaradeed uu buuxiyo baahida loo qabo iyaguna garab ka helaya dowlad goboleedka koonfur galbeed si bulshada loogu dhiirageliya inay ka qayb galaan dhammaystirka dhismaha garoonka ayaa xildhibaan malaakh guudow waxa uu haweenka ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan si garoonka loo dhiso maadaama ay yihiin dadka ugu baahida badan ee isticmaali doona garoonka islamarkaana maal iyo muruqba ay geliyaan
kidakirodhabemaybalanaelboronkaaqibgaada elbor dhismadiis kambeniyala dhisaayan dawli dhisaas maadaama an dawladda kamid anna beyla may taalehan dad oo mana oo degmada la roog oo maamulka oo anna iyada aan iska tawar yarna may fadaan elbolkan oo degmadan buuraka intaa kafaca jirta oo wilisha elbolan waran iyo melana geega inay horumar diir yaa iska dayni may fadaan markan elborkata insha allah ubiidnillaahi kariim inaysan garanay siidana fadaan ugu dambeyn iyo ugu badin dhahday may farin andareen dadkaa ka jeedan gabro may fudaane gabrow inaysan eelboorkan ninka kaalmaytan ziinadii macnaha dahabkii isan ka tuurtan go'o la siinfidiya fool go'o la siinfidiya dahabkin bay lafa ziinadii inay malaa go'o ka tuurtan la fada eelboorkan kan dahabkin tirstan la fada balaan wa kale hayt mala gaas kale hayt mala dahab lay maalshe may fudaane dahabkin inay si siibtan gadgadana geed eelboorkan tan kaalmaytan la fada eelboorku way ummad badanaa ka dhibaataysana waddanku ya jirta ummadduusan dhibaataysan may la fadaa ini isan garab siidan walaanyagin dhibaatada waddanku yaal balaamayto mara jirdi korta lanko kala odaya jirdi kor dad badan dowka inta ka dhaawamay xamar iyo meelaslan qaada fadi diyaaran waayna iska jirta maadaama insha allah waqti joko inta ka dhimadaan dhaansho ka bogaay way basiin lanaa dadweynaga degmada buuraka rooga an badan geeg balaanta maraa doorka saaran diirada geeg balaanta saaranta balaamay may basiin lanaa insha allah habooqoda kooyo araga baawraal haqaadada haqaruuro kooyo sidii haajata fiiriya shiidago hotaqaad araado manaa meelo kashab beesan qosheen haasinka daagda tuman dorra sheene konton dorra sheene boqolo sheene labaatan dorra sheene walliya sama jir eediyada walantara walbadana ma aragnay oo kunka kirid labaatan kirid saddeed kirid afartan kirid wala kadhasi ba aragnay tan hadda saasi kadaalika maadaama insha allah elbaarki in badan dad badan ee tan kadadaay ilaahay khayr siya dad badan kadadaale way badanaa un hoogan hantadaana geliyahay nimadi maamulka degmada buuraka waana insha allah biidn illaahi kariim way baasiin lahaa maamulka sharafta le eedeedaan dadaalan salaamantin isin saraakiilin sidaisan dadaalan maasha allah eedeedaan kamaasantin dadweynaha degmada buur hakab ciidati kale maanaa hataa danqashooyinka oo bini aadamkan hawdhan insha allah hasiimaha nagahaya